inuu ka qayb galo munaasabado boodan kusoo hayo puntland maalmaha soo socda oo ugu horeyso furitaanka garoonka caalamiga ee boosaaso wafdiga kan isaga wuxuu ka kooban yahay labayo toban xubnood waxaana hogaaminaya ra-iisul wasaareyaal laba ra-iisul wasaare oo hore oo dalka soomaaliya soo maray mudane cabdiweli sheekh axmed oo haddana ah guddoomiyaha madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda iyo professor cali maxamed geedi oo isaguna ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaa kaloo iyaguna wafdiga ka mid ah mudane salaad cali jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda sida marhaantaasna ah afhayeenka madasha midnimada iyo sidoo kale doctor cabdiraxmaan macalin cabdullaahi cabdiraxmaan baadiyow oo ah isagoo guddoomiyaha midnimo qaran ahna guddoomiya xigeenka midnimo qaran aada iyo aad ayaan mudanayaal dhammaantiin idiin soo dhaweyneynaa kusoo dhawaada puntland dalkiina hooyo deegaanadiinii waxaan idin rajeynayaa intaad joogtaan safar wanaagsan baan idin rajeynayaa iyo joogitaan wanaagsan dowladda puntland oo nagu soo dhaweeyey garoonka caalamiga ah ee cabdullaahi yuusuf airport ama dowladda dowladaha cabdullaahi yuusuf allahu naxariiste siyaasiyiinta kala duwan ee aanu safarka ku wada nimin puntland ugu horeeyo ra-iisul wasaare hore cabdiweli sheekh axmed guddoomiyaha gobolka mudug iyo duqa magaaladaba iyo dhammaan inta goobta joogtaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad bay ii tahay si gaara iyo guud ahaanba mas-uuliyiintaan wada soconaba inaan boobasho ku nimaadno magaalada gaalkacyo aan ka soo degna garoonkeeda mas-uuliyiinteeda iyo shacbigana aada iyo aadaan u salaameynaa socodkayga ujeedadiisu waa caddahay waa inaan dowladda puntland iyo shacbigeeda kala qayb galno furitaanka degida dayuuradaha boosaaso caalamiga ah oo qiimo weyn ugu fadhida guud ahaan soomaaliya gaar ahaana puntland iyo munaasabadda sanad guurida labaad ee kasoo wareegata kasoo wareegata doorashadii ee dhismaha dowladda uu hogaamiyo madaxweyne cabdiweli xamaligaas saaxiibkeen munaasabadaas inaan la daahmashaadno aan baryeyna kala qayb galno hay-adaha dowladda puntland iyo shacbiga ayaanu nimid salaan ayaan uga gudbinaynaa saxaafadda kulligoodba maalmaha aan joogana waxaan rajaynaynaa inaanu wada tashiyo la qaadano mustaqbalka dadka ee dalka inaanu dadka aragno qaybihiisa kala duwan aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin saxaafadda goobta joogtayadana sidoo kale fursadda waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan tacsi u diro qoyskii iyo eladii iyo salaadiinta soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ba geerida naxdinta leedee saaka ku timiday allah u naxariistay doctor marxuum cabdiraxmaan ugaas khaliif oo ku geerida magaalada beledweyne isagoo hawl musaalaxa ah ku jira waa geerida naxdin leh oo saameynaysa dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo shacbigaba aniga si gaara ii taabanaysayo ugaas cabdiraxmaan wuxuu ahay ardageygii wuxuu ahay dakhtar xoolaad oo aada i aada u qiimo badan oo magac ku lahaa bahda xanaanada xoolaha soomaaliyeed tacsi gaar ahaan u dirayaa gaar ahaan xaaskiisa safiya ilmaheedaba iyo heeladooda guud ahaanba wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wasaaradda puntland sida diran ugu soo dhaweysay garoonka gubatoraha maayarka iyo udeedaha degmada gaalkacyo dhammaan dadweynaha reer gaalkacyo iyo guud ahaan reer puntland waxaan hadalkayga ku bilaabahayaa salaan diran oo kasha iyo laabta ka soo go'day oo aniga iyo wafdigayda iyadoo ra-iisul wasaare professor maxaa caligeedin ay hadli doona aanu idiin soo gudbinayno waxaan runtii aada iyo aada ugu faraxsannahay booqashadan aan halkaan ku nimid si aan walaalaha iyo reer puntland ula qaybsanno farxadda munaasabado muhiim ah oo puntland ay ku xusayso kusoo dhaweyneyso furitaanka garoonka caalamiga ah ee boosaaso iyo sidoo kale munaasabadaha dhismaha maamulka ama dowladda iyadana kulliga munaasabad muhiim ah oo naloo sheegay ah waxaa ugu weyn runtii salaan aan ugu nimid reer puntland inaan salaamno dadweynaha reer puntland xukuumadda puntland madaxweynaheeda xubnaheeda baarlamaanka odayaasha culamaauddiinka iyo haweenka dhallinyarada ciidamada nabadgelyada suga waxaasoo dhan inaan salaano hawadana salaantaas aan usii marinayo walaalayaal annagu waxaa nimid dalka yagi waxaana u nimid dadkeeni marti ma nihin laakiin haddaanu muddo ka maqnayn waa farxad weeye inaan runtii halkaan imaano aad iyo aad bay farxad noogu tahay marka wixii hadallo oo kale mar kale ayaanu ka dhiganaynaa tan waxay ahayd salaantii aanu gudbinaynay waxaanse rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto markii aanu diyaaradda soo fuulaynay xamar ayaa waxaana soo gaartay geerida nin muhiim ahaa ugaaskii beledweyne ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif oo saakirku si kedis ah magaalada beledweyne ugu dhigtay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannada ka waraabsho ummadda soomaaliyeedna iyo eheladii iyo qoysku ka dhashan samrigiimaha ka siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun